بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlيh وعlى آlه وصaحبه وsلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo siddeed iyo kontonaad ee suurat lancaam waxaanu ku joogaa aayadda soddonaad ee suurat alacraaf allah waxau ihi subxaanah hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikaةu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik yowma yaأti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaaniha khayraa qul intadiruu inaa muntadiruun hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay التhdiid bاlmowt w byowm اlqiyaamة w bima ysbiqhu min alcalaamaat waxaa ku jira aayaadkan goodi lagu goodiyayo dhimashada iyo maalinta qiyaame iyo calaamaadka waaweyn ee ka soo horeynaya o allah waxau ihi hal yanduruuna ilaa an taأtiyahm اlmalaa'kة miyay sugayaan ma sugayaane ay maa yantadiruun ilaa inay malaa'igtu ugu timaado mooyaane si ay nafaha uga qabtaan ama rabbigood ugu yimaado maalinta qiyaame si uu u kala saaro u kala xukumo ama calaamadaha waaweyn ee qiyaamada ka soo horeeya barh ka mid ihi inay yimaadaan mooyaane ma wax kalay sugayaan waa maya marka taasi waa goodi iyo hanjabaad loogu goodiyayo laguna cabsi gelinayo arrimaha waaweyn imaatinkooda si ay ugu diyaar garoobaan waxaa kaloo aayaadkan allah uu ku tilmaamay dikru nicmati اllahi caza wajala bilhidaayati wاlcibaadati alkhaalisati lilahi waxdah qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraaطi mustaqiim diina qiyama milata ibraahiima xaniifa wma kana min almushrikiin waa nicmada rabbi subxaanahu wa tacaala nebigiisa korkiisa uu ku galladaystay ee toosinta iyo hanuuninta iyo towxiidka inuu ku toosnaa oo marnaba xaqa aanu ka baydhin iyo acmaashiisaoo dhan rabbi inuu u badhax tiray oo cid kale aanu la wadaajin qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin waxaa kaloo ku sugan aayaadka bilowga suurat alacraaf tahbiitu lyaqiini biana alqur'aana xaqu min cindi illah wa wujubu itibaacihi duna gayrih waxaa allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay bilowga suurat alacraaf sugid uu sugayo xaqnimada qur'aanka munasalkee ilaahay nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam uu ku soo dejiyey iyo in la amrayo marnaba inaanu arrinkaa kitaabka iyo gaadhsiinta dadka uu gaadhsiinayo marnaba inaanu ka cidhiidhiyoomin oo cidhiidhi iyo diiqad ama dayq aanu ka dareemin waayo waxaa loogu soo rogay ama kitaabka loogu soo dejiyo waa si uu dadka ugu digo mu'miniintana ugu waaniyo kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi wa dikraa lilmu'miniin suuraddan acraafna waa suurad maki ah aayaadkeeduna ay yihiin laba boqol iyo lix aayadood xuruufteeduna ay tahay afar iyo toban kun saddex boqol iyo toban xaraf kelimaadkeeduna ay yihiin saddex kun saddex boqol labaatan iyo shan haadihi suura bilowgeeda marka alla wuxuu ku tilmaamay sidaa horeba aynu u sheegnay xaqnimada qur'aanka iyo in la raaca inay waajib tahay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakkaruun waxaa kaloo ku sugan caaqibatu alcusaati waalmukadibiina fi ddunya waalaakhira kuwa rabbi iyo rusushiisaba caasiyey ee xaqa beeniyey cidhibxumada u dambaysa if iyo aakhiraba wa kam min qaryatin ahlaknaaha fajaa'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين waxaa kaloo ku sugan aayaadkan su'aalu الrusuli wاlmursalu ilayhim in rusushii rabbi uu diray la weydiinayo wixii loo diray inay guteen oo ummadda ay gaadhsiiyeen umamkii loo dirayna in la weydiinayo rususha waxay ugu jawaabeen waxaa kaloo ku sugan fi hadihi alaayaat qisatu tamkiini fi lard yacni qisada tilmaamaysa aadamaha arlada in la makansiiyo gacanta loo geliyo rabbi u dejiyey oo iyaga khaliif looga yeelay ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu u sahlay waxay ku noolaan lahaayeen hadday beero tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday ganacsi tahayba walaqad makkannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliila maa tashkuruun dabeed allah waxa uu ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya qisada khalqu aadam calayhi asalaam wa amru lmalaa'ikati bisujuudi lah wa rafdu ibliisa lihada sujuud واstijaabة آadm لwaswasaته mima أkhrajah min الجanة وأhbaطah إlى الأrض in aadam markii la abuuray ee la suureeyey ee ruuxda iyo nafta la geliyey ee malaa'igtii la amray inay sujuud u dhacaan malaa'igtii inay sujuuddii u dhacday ibliisna uu diiday oo uu ka kibray aadam markii dambe inuu waswaaskii iyo tashuushkii ibliis uu aqbalay oo uu maqlay taasina ay u sababtay inuu dembaabay dabeed jannada sidaa lagaga soo daadejiyey oo dhulka iyo rafaadkiisa loo soo dejiyey walaqad khalaqnaakum huma sawarnaakum huma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin ilaa aayaadka ka dambeeya allah wuxuu ku faahfaahiyey oo uu ku caddeeyey qisada aadam iyo ibliis iyo sujuuddii la amray iyo wixii ka dambeeyey ayaa allahu ku tilmaamay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan khitaabu bani aadama bidikri fadli اllahi calayhim huma taxdiiruhum min shari waswasati shayطaan xasuusinta la xasuusiyey ilmo nebi aadam ilaahay fadliga iyo deeqaha uu ku galladaystay wax ka mid ah iyo digista looga digay tashuushka iyo waswaasinta shaydaanku uu ku hayo bani aadamka yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacallahum yadakkaruun ya bani aadama laa yaftinannakum ashayطaanu kama akhraja abawaykum min aljanna ila aakhiri alaayaat waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay fi hadihi alaayaat raddu dalaalaati alkufaar alcaqadiya baadida iyo gaalnimadii caqiid ahaan iyo iimaan ahaan ay gelayeen kuwa gaalada ah ayaa lagu radiyey oo lagu celiyey ilaahayna ku inkiray waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun allah waxau uhi subxaanah hal yanduruuna miyay sugayaan ay hal yantadiruuna miyaa ay sugayaan kuwa xaqa beeniyey ay maa yantadiruuna ma sugayaan wax kale e miyay sugayaan ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan kuwan xaqa loogu taag waayey oo maxay malaa'igtu ugu imanaysaa ay liqabdi arwaaxihim si ay nafaha uga qabato aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa inuu u yimaado mooyaane maalinta qiyaame ma wax kalay sugayaan oo lifasli alqadaa inuu kala saaruu kala xukumo alla inuu ugu yimaado mooyaane ma wax kalaabay sugayaan oo ityaanku waa sifo ilaahay loogu sugayo kamaa yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulطaani oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u imanayaa si isagu u yaqaano si uu addoommadiisa u kala xukumo hal yanduruuna ay ma hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ay liqabdi arwaaxihim aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa uu yimaado mooyaane oo lifasli alqadaa si uu kala saaro uu ugu yimaado aw yaatiya ama inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa badh ka midihii inay u yimaadaan mooyaane ma wax kalay sugayaan oo macnaha waxaa looga jeedaa bacdu alaayaat alcalaamaat addaalatu calaa qiyaami asaaca yacni calaamadihii aaya waa bimacna alcalaama marka calaamaadkii waaweynaa ee tusinayay qiyaamadii in dhiciddeedii ay dhowdahay badhkood inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan waana tuluucu shamsi min maqribihaa bacdul aayaadka u imanayaa waa cadeedoo ka soo baxda halkay ka dhacasee maqrib aw yaatiya ama inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa badhkood inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan waa cadeedoo halkay ka dhacasay ka soo baxda eh yowma maalinta yaati uu imanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa badhkood maalinkay u imanayaan laa yanfacu ma anfacaya nafsan naf iimaanuhaa iimaankeedu anfici maayo nafta oo lam takun oo jumladu waxay sifo u tahay nafsanta hore faacilkaana lagu kala fasliye mawsuufka iyo jumlada sifadiisa ah markaa yowma ya'tii maalinka uu imanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar ka midihii maalinkay imanayaan laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeedu anfici maayo naftaasoo lam takun aan ahaanin oon hore u ahaanin aamanat mid rumaysay min qablu hore u rumaysay ay min qabli ityaani alaayaat yacnii nafta aan ahaanin mid hore u rumaysay intaanay aayaadkani iman maalintaa iimaankay la timaadaa waxba u tari maayo aw kasabat way ku cadfan tahaye aw nafsan ama naf waxa weeyaan iimaankeedu waxba u tari maayo naftaasoo lam takun aan ahaanin kasabat mid ku shaqaysatay fii iimaanihaa iimaankeedii hore khayraa khayr mid ku kasbatoo ku shaqaysatay aan ahayn oo laba nafoodba maalintaa anfici maayo waxay sameeyaan midi waa nafsulkaafir oo ruuxii gaalka ahaayeen hore u rumayn maalintaa iimaanku rumeeyaa waxba u tari maayo waayo xilligii iimaanku waa dhammaaday kol hadday cadeedu ka soo baxda halkay ka dhacaysay nafta kalena waa nafsulmu'mini alcaasi waa mu'minkii caasiga ahaa ee gaboodfalka iyo gefka galay ee macaasidiiyo dunuubta aan ka dhowrsan ee ku dhacay ee waajibaadkana wax badan oo ka mida dayacay caasigii noocaa ahaa maalintaa toobadkeenka uu toobad keeno ama daacada iyo khayrka uu sameeyo waxba u tari maayo waayo wakhtigii waa ka dhammaaday wuxuu hore u sameeyey mooyaane maalintaa wuxuu sameeyaa waxba u tari maayo yowma ya'tii maalinka uu imanaya bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar ka midihi laa yanfacu anfici maayo nafsan naf anfici maayo iimaanuhaa iimaankeeda maalinkaa ay rumaysaa waxba u tari maayo waa nafteeta aan iimaanku anfacayn naftaasoo lam takun aan ahaanin aamanat mid rumaysa min qablu hore u rumaysay ay min qabli ityaani alaayaat naf aan aayaadkani intaanay iman ka hor rumayn maalintaa rumayntay rumaysaa waxba u tari maayo aw kasabat aw nafsan ama naf waxba u tari maayo maalinkaa waxay samaysaa naftaasoo lam takun aan ahaanin kasabat mid ku shaqaysay fii iimaanihaa iimaankeeda ku kasbatay oo ku shaqaysay khayraa khayr iyo taaco naf mu'minadoo caasi ahayd laakiinse iimaankeeda aan waxba ku tabcan oon hore khayr iyo taaco ugu samayna maalintaa waxay samaysaa waxba u tari maayo qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow intadiruu suga ay axada haadihi alashyaa inay malaa'ig nafta idinka qabataa idiin timaaddo in aayaadkii rabbi qaarkood idiin yimaadaan in waxa weeyaan rabbigiin u yimaaddo inuu idinkala xukumo arrimahaa saddexda ah midkii yimaadaba suga ilain arrimahaasunbaad u joogtaan oo aada sugaysaane innaa annaguna muntadiruuna kuwii sugayaanu nahay arrimahaa suga annakuna waa sugaynaa xadiidka saxiixuljaamica ku sugan ee abu hurayra uu warinayo rasuulku waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha faidaa talacat fara'aaha annaasu aamanuu ajmacuun fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa cadeeddu ay ka soo baxdo halkay ka dhacaysay markaa ay dadku arkaan cadeeddii oo halkay ka dhacday ka soo baxday ayaa kulligood ay rumaynayaan gaal iyo muslim iyo caasi iyo mutiicba yacnii kuwii aan hore u rumayn waa rumaynayaan kuwa kalena dee yaqiin iyo iimaanunbaa u siyaadayo waxay ogaanayaan wixii lagu ballanqaaday inuu yahay waxaa dhacay laakiin kuwii hore aan iimaan u lahayn dhammaantood markaa ay indhaha saaraan aamanuu ajmacuun kulligood waa rumaynayaanoo gaal la arki maayo waayo dee wixiiba hortooduu yimid qeyb maahae waa wax mushaahado ay arkayaan nebigu waxau yihi xilligaasi waa marka naf aanay waxba u tarayn iimaankeedu aan hore u rumayn ama iimaankeeda aan u tabcan oo khayr iyo wanaag hore ugu samayn marka bacdu aayaati rabbik waxa ay ku fasireen axaadiisu inay tahay xilliga waxa weeyaan cadeeddu ay ka soo baxdo halkii ay ka dhacaysay oo yowma ya'ti bacdu aayaati rabbik waa markaa cadeeddu ay ka soo baxdo min maqribiha markaana towbad iyo camal la qabtaa waxba ruuxna u tari maayo allah waxau idhi ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kala geeyey ay biikhtilaafihim fiih waxay ku kala geeyeen oy ugu ula kala dhaqaaqeen diintooda iskhilaafkaay isku khilaafeen diinta dhexdeedii ee qoloba dhinac ula dhaqaaqday ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diintooda kala geeyey macnaha ku kala tegay arrinkii diintooda oo wa kaanuu ahaaday shiyacaa koox koox iyo qayb qayb iyo axsaab kala qaybsan noqday lasta maad ahaanin nebi moxamedow minhum iyaga kamaad mid ahaanin fii shay-in waxba kaga mid ma tihid dayray kuwaasi kaa yihiin oo dariiqadaadii iyo dawgaagii ma hayaan innamaa amruhum arrinkoodu wuxuu ahaaday unbaa alla wuu yidhi kuwaa ila allah ilaahay xaggiisa unbaa amarkoodu ahaadoo u bandhigan yahay summa yunabbihum dabeed alla wuxuu uga warramayaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeen allah uga warramayo oo dee abaalkeeda iyo jazaheeda ayuu marinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha waa xaashiyada hoose jalaaleynka wuxuu odhanayaa aayaadkaa markuu fasirayo ina aladiina faraquu diinahum facalaa hada yakunu lmuraadu min hadihi alaaya ujeeddada aayaddan looga jeedaa wuxuu ahaanayaa alxasu calaa an takuuna kalimatu lmuslimiina waaxidatan boorin laysku boorinayo kelmadda muslimiintu mid keliya inay ahaato oy midaysnaato oonay ku kala tegin kelmadda xaqa ah wa an laa yatafaraquu fi ddiini iyo diinta inaanay ku kala tafaraaruqin oo aanay ku kala tegin walaa yabtadicu lbidaca almudilla bidcooyinka waxbaadiyeynayana inaanay ku soo darin diinta oo aanay ku soo cusboonaysiin oonay bidaca aanay la iman marka waxa uu sheekhu tilmaamayaa dee waajibka muslimiinta muhiimka u ah ee munaasabka u yihi waxa weeye diintooda inay ku midoobaan oonay ku kala tegin inayse diintoodii ku kala tagaan oo fariiqooyin iyo kooxa iyo dawaa'if ay kala noqdaan xaq maahe waa baatil waana dariiqadii yahuud iyo nasaara oo gaalo ayay kaga dayanayaan waayo nimanka ahlu kitaabka ah ayaa dee dhaqankoodu ahaa inay noqdeen firaq iyo axsaab ku kala tegay diintii oo qolaba siday doonta ay waxa weeyaan diintii ugu tasaruftay marka dadka muslimiinta ah waxaa loo diidayaa inay shabbahaan oy la mid noqdaan kuwii ka horreeyey yahuud iyo nasaare iyo ahlu kitaab oo sida kuwaa hore inaanay diintooda ku kala tegin waa shay markaa muxaram ku ah shariicada iyo diinta islaamka ee xaqa ah dadka muslimiintu inay firaq iyo kooxo ay diinta iyo waxa weeyaan islaamnimada ay ugu kala qaybsamaan qaybsanka maanta dhacay ee diinta lagu kala tegayna waa ta maanta muslimiinta halkaa dhigtay ee dhibaatada weyn dhaxalsiisay ee cadowgoodii waxa weeyaan ugu soo dhiiraday allah waxau ihi man jaaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha man ruuxa jaaءa la yimaada huwa manku bilxasanati wanaaga qofka la yimaada falahu waxa u sugnaaday cashru amhaaliha wanaaggaa uu sameeyey toban laabkeed baa u sugnaaday oo waa loo libinlaabayaa waman ruuxa jaa'a la yimaada bisayi'ah xumaan qofka la yimaada ee dembaabana falaa yujsaa lagu abaalmarin maayo ilaa mislahaa xumaantaa uu sameeyey wax la mid ah yacnii jasaheedii iyo wax u dhigma mooyaane wax kale lagu abaalmarin maayo oo xumaantuu sameeyey jasaa la mida oo qaabilsan uunbaa lagu abaal marine dee loo libinlaabi maayo weeyaan sidii wanaagga oo mudaacaf iyo waxa weeyaan libinlaab looga dhigi maayo waman jaa'a ruuxa la yimaada bisayi'ati xumaantana falaa yujsaa lagu abaalmarin maayo ilaa mislahaa xumaantaa uu sameeyey mid lamida mooye wax kale lagu abaalmarin maayo oo taa uunbaa abaalkeeda la marin laakiinse loo libinlaabi maayo wa hum iyagu dadkii laa yudlamuuna la dulmin maayo oo xaqooda laga duudsii maayo jalaaluddiin asuyuuti waxau odhanayaa laa yudlamuuna ay laa yunqasuuna min jazaa'ihim shay-a abaalkii ay mutaysteen waxba laga nuqsaamin maayo ayuu ku fasirayaa laa yudlamuuna laakiin jamalku futuuxaadka wuxuu odhanayaa fadulmu yakuunu biaxadi amrayn naqsu thawaabi wa ziyaadat alciqaab dulmiga loo diiday laba midkoodba wuu ku ahaanayaa oo in yacnii abaalmarintii wanaagsanayd ay muteen in laga nuqsaamiyaa waa dulmi markaa laga nuqsaamin maayo wanaag ay muteen cuquubo aanay mutaysan in loo siyaadiyaana waa dulmi markaa cadaab aanay mutaysanna la saari maayo marka wuxuu tilmaamayaa cibaarada suyuudiga dee laa yunqasuuna min jazaa'ihim shay-an inay qaasir tahay oo dhammaystirkeedu uu yahay labada dhinacba waxna laga nuqsaamin maayo waxna lagu dari maayo labada jihaba dulmigu waa ka dhacaa labadaba waa loo diidayaa allah waxau ihi qul waxaad tidhaha nebi moxamedow inanii aniga hadaanii waa i hanuuniye rabbii rabbigay waa i hanuuniyey ilaa siraatin jid xaggii baa rabbigay i hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan diinan xaal uu yahay diin jidkaa toosani diinka oo qiyaman toosan yacni xaal uu yahay siraatulmustaqiimkaasi diin toosan ka bedel diinan qayiman diinka ka bedel oo millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii baa rabbi igu hanuuniyey xaniifan xaalu yahay ibraahiim mid baatilka iyo shirkiga ka soo baydhaya oo xaqa iyo tawxiidka usoo baydhaya oo ku toosan tawxiidka wamaa kaana mana ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyana kama mid ahaanin nebi ibraahim calayhi asalaam ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الأزمنة الماضية فلم يكن أبد الآباد مشركا يعني كون كان ماضي قال أنفيه وما كان wuxuu qarqisanaya uu koobsanaya wakhtiyadii tagay dhammaantood oo weligii mushriknimo ma soo marin towxiid iyo toosnaan mooyaane qul waxaad tidhaha nebi moxamedow inna salaatii salaadayda iyo wanusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi alla ayay u sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa oo tasarufaadkayga oo dhan nolol iyo dhimashaba rabbay u sugnaatay cidina lama wadaag yacni cid la wadaagta rabbi oo waxa weeyaan mushaaraka la ihii ma jirto ilaahay bay u badhax tiran tahay laa shariika wax la wadaagaa lahu alla uma sugnaanin yacni cibaadaadkaygaa iyo tasarufaadkaygaa iyo acmaashaydaa nolol iyo geeriba ilaahay wax la wadaagaa uma sugnaanin wabidaalika ay wabidaalika atawxiid tawxiidkaa lasoo tilmaamay ayaana umirtu lay amray inaan ku toosnaado wa ana anigu awalulmuslimiina kuwa alle u hoggaansamay ka ugu horreeyaanahay ay min haadihi alumma ile nebi moxamed hoggaansankiiyo islaamnimadu waa ka horreysay oo dee umamkii hore iyo ambiyadii ka horreeyeyba waa toosnaayeen in badan oo ka mid ah oo ambiyadii lasoo dirayey dee ummadihii loo soo dirayey in badan baa dee ambiyada rumaysay oo raacday oo islaamnimada ku toosnayd marka wax hoggaansama umamka iyo adduunka oo dhan dee uguma horreyna waa laga horreeye laakiin ummaddan ummatulmuxamediyahan loo soo diray waa axadkii ugu horreeye hoggaansama ila isagaaba hormood hanuunka ugu ah waana anigu awalulmuslimiina kuwa hoggaansamo ka ugu horreeyaanahay haddaan nebi moxamed ahay ay min haadihi alumma ummaddan muxamediyadee la ii soo diray ka ugu horreeye hoggaansamay ayaan ahay qul waxaad tidhaha nebi moxamedow agayra allah ma alla cid aan ahayn abqii ayaan raadiyaa oo aan doonaa rabbaa min jihati rabbi xagga rabbi ahaan ma cidaan alla ahayn baan doondoonaa oon raadiyaa inaan rabbi ka dhigto walxaal huwa alleh rabbu kulli shayin shay walba rabbigiisa uu yahay walaa tagsibu ma kasbato kullu nafsin naf walba ay dembaa usoo qadar yacni naf walba dembi ma kasbato oo ma shaqaysato ilaa calayhaa korkeeda mooye cid kale dembiga kuma kasbato oo macnaha dembigay kasbatay cuquubada ka dhalataa iyaduunbuu ku dhacayaa ee cid kale waxba yeeli maayo walaa tagsibu ma kasbato kullu nafsin naf waliba ay dembaa dembi ma kasbato ilaa calayhaa korkeeda mooye cid kale kuma kasbata dembiga oo dhibaatada ka dhacda yacni dhibaatada ka dhalataa cid kale ku dhici mayso haddii la xaaleeyana ilaa calayha korkeeda xaalu ahaaday mooyaane ay ilaa xaalata kowni dembiha calayha nafina dembi ma kasbato ilaa korkeeda inuu dembigaasi ahaaday mooyaane oo iyada unbuu korkeeda ahaaday dembigaa wixii ka dhashaa cid kale waxba yeeli maayo walaa tasiru xambaari mayso waasiratun ay nafsun waasira naf dembaabta xambaari mayso wisra ukhraa ay wisra nafsin naf kale dembigeed ukhraa oo kale suma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinu yahay ama celintiisnu ay tahay mucadda iyo laasimkii laga dhigaba suma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayuu ahaaday marjicukum noqodkiinna ama marjicukum celintiinna oo fa yunabbikum dabeed ilaahay waa idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa wa huwa rabbi aladii waa allaha jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa isku bedbedelayoo kolba jiil iyo qolo imanayso rabbi waa ka sidaa idinka yeelay oo wa rafaca kor yeelay bacdakum barhkiinna fowqa bacdin barhka kale korkiisa darajaatin darajooyin ka sarraysiiyey ay bilmaali waljaah maal iyo madaxtinimoba muxuu sidaa rabbi u yeeloo idiin kala sarraysiiyey liyablugakum si uu idinku imtixaamo fii maa aataakum wixii uu idin siiyey maal iyo madaxtinimoba inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu dhaqso badan yahay ciddii mutaysatee caasida wa innahu rabbiga lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan ciddii dembi dhaaf ka dalabtee usoo noqota raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim soode waa suuratu alacraaf waana makiya aayaadkeeduna waa laba boqol iyo lix aayadood allah waxa u ihi alif laamiim soode allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaa wuxuu uga jeedo kitaabun ay haadaakani kitaabun kitaab weeyi tankiirkuna waa tacdiim oo waa litafkhiim kitaab weyn oo shanigiisu culus yahay weeyi haadaa kani kitaabun kitaab weyn weeyi waa qur'aankiie kitaabka oo unzila la soo dejiyey huwa kitaabka ilayka adiga nebi maxamedow lagugu soo dejiyey ee falaa yakun iyaanu ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda yaanu ahaanin nebi moxamedow xarajun wax cidhiidhiya yaanu laabtaada ku sugnaanin minhu min alkitaabi kitaabka xaggiisa wax cidhiidhiyihi yaanu laabtaada kaga sugnaanin oo jalaaluddiin asuyuuti waxa uu leeyahay an tuballiqahu makhaafata an tukadab macnaha inaad gaadhsiiso ha ka cidhiidhiyoomin oo ha ka diiqadoonin adoo ka baqaya in lagu beeniyo wax cidhiidhiya laabtaada ha ka dareemin litundira waa cilat linzaal oo unzilada ku cile litundirada waa kitaab lagugu soo dejiyey limaada unzil litundira si aad dadka ugu digtaan nebi moxamedow kitaabkan laguugu soo dejiyey bihi ay bilkitaabi kitaabka qur-aankaa si aad dadka ugu digto ayaa laguugu soo dejiyey iyo wa dikraa waliajli dikraa waanin lagu waaninayo darteed ayaa laguugu soo dejiyey lilmu'miniina kuwa mu'miniinta a lagu waaninayo ittabicuu raaca maa kii unzila la soo dejiyey ilaykum idinka xaggiinna lagu soo dejiyey oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa laga soo dejiyey raaca oo kitaabka munasalka ee qur-aanka ah walaa tattabicuu hana raacina min duunihi ay min duuni illaah ilaahay sokadii rabbigaa kitaabka idiin soo dejiyey sokadii ha raacina awliyaa'a kuwa asxaab iyo sokeeye aa ka dhiganasaan oo tutiicuunahum fii macsiyatihi tacaala sida jalaalaynku uu soo qadarayo aad ku yeelaysaan oo ku addeecasaan macsiyada rabbi walaa tattabicuu ha raacina min duunihi alla sokadii awliyaa'a kuwa arrimihiinna aad u dhiibanaysaan oo saaxiibiyo sokeeye aa ka samaysanaysaan kuna addeecaysaan macsiyada rabbi kuwaana ha yeelanina oo ha raacina qaliilan waxa yar maa oo aad u yar oo maada qaliilan maa tadakkaruun qaliilan maa tashkuruunta inagu soo noqnoqon doonta waa lita'kiidi alqilla ayuu odhanayaa jalaaleynku marka qaliilan waxa yar oo maa aada u yar tadakkaruuna intaa waantoobaysaan wax yar baa waantoobaysaan oo wax qaadanaysaan wa kam in badan oo min qaryatin magaalo ah walmuraadu ahluhaa dee gidaarada looma jeede waa sukaanta iyo dadka deggan wa kam min qaryatin ay wa kam min ahli qarya magaalo ehelkeeda degani badanaa ahlaknaaha intaanu halaagnay ay aradnaa ihlaakaha aanu doonnay halaagiddeedu badana oo fa jaa'ahaa dabeed uu yimid qaryadii ba'sunaa cadaabkayagii uu yimid bayaatan goor habeennima iyagoo hurda aw hum ama iyaga oo qayluuna qayluushanaya qayluuladana waxaa la yidhaha wa alistiraaxatu fii wasati annahaar maalinta barhtankeeda marka la kala hadh galo ee la qayluushanayo qofku dee yaro nasanayee la seexdo hurdadaa maalinta dhexdeeda lagu nasto wakhtiga hadhgalka dahiirada ayaa qayluulo la yidhaahdaa markaa badanaa wa kam min qarya wa kam in badan oo min qaryatin magaala ayaa ahlaknaaha aanu halaagnay ey aradnaa ihlaakaha aanu doonnay halaagiddeeda oo fa jaa'ahaa dabeed wuu yimid baasunaa cadaabkayagii uu yimid bayaatan goor habeennimaa iyagoo hurda aw hum ama iyaga oo qayluuna qayluushanaya ayaa uu yimid cadaabku sidii qowmu shucayb oo kale famaa kaana dabeed maba ahaanin dacwaahum baryadoodu id jaahum id wakhtigii jaahum uu yimid baasunaa cadaabkayagu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina kuwa daalimiina baryada iyo ducadoodu waxay uu noqotay markii cadaabku uu helay inay ku dhawaaqaan oy ku baryootamaan alla waanu dembaabnoo daalimiin baanu ahayn waase xilli talefara aanay ugu jirin oo waxa weeyaan wakhtigii ka dhammaaday marka dacwaahum baryadooda waxay ku baryootamayaan baa alla allahayo waanu dembaabnay waxaa kaloo lagu fasiray dacwaahum macnaha qayladooda iyo dhawaaqooda waxay ku qaylinayaan alla daalimiin baanu ahayn waxba se u tari mayso famaa kaana dabeed maba ahaanin dacwaahum baryadooda ama qayladoodu iyo dhawaaqoodu id wakhtigii jaahum uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu qayladoodii may ahaanin amase baryadoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale maba ahaanin innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina kuwa daalimiin oo dembaabay falanas'alanna wallee waanu weydiin oo waanu weydiin alladiina kuwii ursila loo diray rususha ilayhim iyaga oo ummadihii ambiyada loo diray wallee waanu weydiin waxay rususha ugu jawaabeen oo aayadda kalaa rabbi ku qeexee uu yidhi wa yowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum almursaliin waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinka rabbi u dhawaaqayo ummadaha iyo dadkii oo uu ku odhanayo maadaa ajabtum almursaliina maxaad rusushii ugu jawaabteen miyaad rumayseen oo raacdeen mise waa beeniseen oo ka baydheen walanas'alanna walle waanu weydiin oo waanu weydiin almursaliina kuwii la soo dirayna rusushana la dayn maayee wixii loo diray ee lagu loo igmaday inay guteen iyo inay ka gaabiyeen waa la weydiin taana waxaa caddaysay aayaddii suuratulmaa-ide oo yowma yajmacu allaahu arusula fayaquulu maadaa ujibtum waxaad xustaa nebi alle u dadkana u sheegtaa maalinka alle rusushii intuu soo kulmiyo uu ku odhanayo maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay ma laydin raacay mise waa laydin diiday marka rusushii iyo umamkiiba labada qoloba waa la weydiin waana la su-aali waxay sameeyeen allah waxau idhi falanaqusanna wallee waanu uga qisoon oo waananu u sheegi calayhim korkooda wixii dhex maray ambiyadiiyo umamka bicilmin cilmi ayaananu ugu sheegi oonu ugu warrami wamaa kunnaa manaanaan ahayn khaa'ibiina kuwa ka maqan oo goobjoog baabanu ahayn waanu ogeynoo waanu arkanay wixii dhex maray allah waxau idhi walwasnu miisaamidda acmaasha la miisaamayo yowma-idin maalinkaa qiyaame alxaqu xaq weeyaan jalaaludiin asuyuuti waxau odhanayaa walwasnu lilacmaali aw lisaxaa'ifiha waxaa la miisaamayaa waa camalladay addoommadu sameeyeen ama suxuftii acmaashu ku taalee lagu diiwaangeliyaa la miisaamayaa oo miisaanka la saarayaa jamalkuna xaashiyada hoose ee futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku kordhinayaa wa nafsu lashkhaasi alcaamiliin iyo dadkii camal falayay laftooda marka saddexdaba in la miisaamana wax maanicoo diidayaa ma jiro camalkii iyo caamilkii iyo saxiifadii camalka intaba camalkii la sameeyey iyo caamilkii sameeyey iyo saxiifadii lagu diiwaangeliyey lagu qoray oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi iqra'u lqur'aana fa inahu yaati yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih marka camalkii in la iyadoo suuro iyo qaab loo yeelay la keenayo miisaanka loo saarayo uu ergeynayo uu hadlayo ayaa laga fahmayaa waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi abi hurayra inahu layaأti arajulu alcadiimu asamiin laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qaala iqra'uu qowlahu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna yacni waxaa iman doona maalinta qiyaamo nin laf weyn oo xoog weyn oo waxa weeyaan buuran oo xajmi iyo xoog badan oo laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuudatin garab kaneeco ilaahay agtiisa aan la miisaan leekayn marka nebigu waxau akhriyay aayaddan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna marka de waxaa laga qaadanayaa qofka laftiisa in la miisaamayo gaalku markaa dee miisaaniye qiimo ma leh ilan qalbigiisa iimaan kuma jirine musnadkana waxaa ku sugan xadiidu zir bnu xubaysh inuu yidhi ibnu mascuud kaana yejtani siwaakan min alaraak geed caday ayuu laan cadaya ka soo goosanayay wa kaana daqiiqa saaqayn kubabkiisuna kuwa aada u dhuudhuwan bay ahayn cabdillahi ibnu mascuud fa daxika alqowm dadkii baa ku qoslay raggii saxaabadii ay wada socdeen baa ku qoslay fa qaaluu fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama mima tadxakuun war maxaa ku qoslaysaan baa nebigu saxaabadii ku yidhi qaaluu min diqati saaqayhi yacni labadiisan kub ee dhuudhuuban ee dabayshu inay ladegto ku dhow ayaanu ku qoslay bay yidhaahdeen qaala waaladii nafsii biyadih lahumaa asqalu fi lmiisaani min jabali uxud waxau rasuulku yidhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee labadaa kub ee dhuudhuubani maalinta qiyaame miisaanka marka la saaro buurta uxud waa ka culays badan yihi waayo waa laba kuboo iimaan iyo daaco ku sugan oo ku socda marka calaa kullin walwasnu dee camalkii iyo caamilkii iyo saxaa'iftiiba waa koobsanaysaa allah waxau idhi walwasnu miisaamidda acmaashiiyo cumaashiiba la miisaamayo yowma-idin maalinta qiyaame alxaqu xaq weeyaan miisaamidaasi faman haddaba ruuxa saquladee cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii xasanaadkiiyo wanaaggu fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanee guusho gaadhay weeyi waman axadka khafad ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisii xasanaadka ee xumaantiisu cuslaato fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahoodii kuwa khasaaray weeyi oo maxay nafahooda ku khasaareen ama ku khasaareeyeen waa bitasyiirihaa ila annaar waxay akay ahaysiiyeen nafaha kuwa dee naarta gala dee nin naftiisii naar u horseedayna naftiisii waa khasaaray fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahoodii khasaaray bimaa bisababi maa shay sababkii ayaa naftoodii ay ku khasaareen shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen biaayaatinaa aayaadkayaga yadlimuuna ay yajxaduuna kuwa dafira oo diida oo jalaalaynku yadlimuunada waxa uu dhansiinayaa waa min baabi tadmiina ficilka yajxaduuna macnihiisa oo yadlimuuna waa bimacnaa yajxaduuna ayuu jalaalaynku odhanayaa markaa dafiraaday aayaadka iyaga dafirayeen bay naftooda ku khasaareen naarna ay ku mutaysteen weeyaan macnuhu oo waxay nafahoodii ku khasaareen bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa yadlimuuna ee yajxaduuna kuwa dafiro oo diida biaayaatina aayaadka iyaga diida taasay ku khasaareen naftoodu naar ay ku galeen allah waxau ihi walaqad makkannaakum wallaahi laqad makkannaakum waanu idin makansiinay macnaha waanu idin dejinoo waanu idin hantisiinay oo gacantaanu idin gelinay fil ardi arlada dhexdeeda waanu idin makansiinay oo wajacalnaa waxaanu idin yeelay lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda macaayisha ee asbaaba macaayishikum yacni sababihii noloshiinana arladaanu idinka yeelay oo hadday tahay xoolahaa dhaqanaysaan haddaad tahay dhulkaa beeranaysaan hadday tahay ganacsiga iyo sanaacooyinka iyo waxyaabaha farsamooyinka aad ka shaqaynaysaan waxaa ku noolaan lahaydeenna waanu idin yeellay arlada dhexdeeda wajacalnaa waxaanaanu idin yeellay lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda macaayisha waxyaabihii aad ku noolaanayseen iyo sababkii noloshiinana arlada dhexdeeda waanu idin dhignay qaliilan waxa yar maa oo aada u yar tashkuruuna inta ilaahay umahadnaqaysaan walaqad khalaqnaakum wallaahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray oo huma sawarnaakum dabeed waa idin suuraynay waxaa loo jeedaa ay walaqad khalaqnaa abaakum aadam oo khalqul asli waa khalqun lilfarci asalkaad ka soo jeedo wixii lagu galladaysta ee nicmaa ama abuurista la abuuray adigana abuuris iyo nicmay kuu tahay waayo la-aantii mabaad jirteen dee haddaan aabbaha la khalqin wallaahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray ba alla wuhi ay laqad khalaqnaa abaakum aadam bani aadamkiiow aabbihiin aadam baanu abuuray waa asalkaad ka soo jeedeene uma sawarnaakum dabeed waa idin suuraynay ay sawarnaa abaakum aadam uma qulnaa dabeed waxaanu ku nidhi lilmalaa'ika malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadamu sujuuda fasajaduu dabeed waa u sujuudeen malaa'igtii aadam ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo lam yakun ma ahaanin ibliis min asaajidiina kuwa sujuudaya kama mid ahaanin maaha markaa halmaan ama ilow ama dibuu u dhigaye waa abaa wastakbar sida aayaadka kale tilmaameen waa diido waa iska weynaysiiyey qaala waxauu rabbi markaa ibliis ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad u sujuuddo aadam id amartuka markaan ku amray oo laadan waxaa la yidhaahdaa allaa waa sila ama tawkiid oo aayaddii kale suuratu saad ayaa waxa weeyaan dee sii caddaynayso suuratu saad waxay ahayd maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya tanna waa maa manacaka an tasjuda uun laaduna waa sila ama tawkiid ee naafiye ma aha qaala waxau rabbi yidhi markaa maa manacaka ibliisow maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id wakhtigii amartuka aan ku amray qaala waxau yidhi ana aniga ayaa khayrun ka khayr badan minhu aadam waayo khalaqtanii waad i abuurtay oo min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu aadamna waxaad ka abuurtay min tiinin dhoobo caqli xumadiisa laba khaladoo fool xunoo waaweynba waa galay ibliis mid waa mideh waa alqiyaasu maca annas kol haddii amar alle uu cadyuhu meesha yaallo wax in la qiyaasta waa xaaraanoo ma bannaana oo qawaacidda waxaa ka mid a laa qiyaasa maca annasi meel nas yaallo waxba lama qiyaasto masale aan nas cad lahayn ayaa tu kaloo nas leh oo cillo jaamicihii ka dhaxayso looga qiyaas qaataa laakiin mas'ale mansuuso oo daliil cad ku yimid waxba looma qiyaasto ra'yi iyo ijtihaadna looma keeno markaa kol haddii rabbi amar cad uu ku yidhi sujuuda dee qiyaasba meesha ma yaalla samcan wa taaca unbaa taallay marka qaladka ugu weynee uu galay waa qiyaaska uu sameeyey maca nas walidaalik waa dariiqatu ibliis iyadoo daliil cad la hayo oo ka shamsi ah in qiyaasaad iyo aaraa iyo hawo la raaco waa dariiqa min duruqi ibliis waayo qiyaasku wuxuu yimaadaa meel nas laga waayey meel nas yaallo waxba lama qiyaasto ra'yina lama keeno kaasi waa qodob qodobka labaad ee foolxumada weyna uu galay waxa weeye haba qiyaastee waa qiyaasun faasidu lictibaar waa qiyaas aan sax ahayn ilaan qof baaba hadduu wax qiyaasanayo qiyaaskiisa uu sax noqdaa oo dhoobada uu leeyahay naartaa ka qiimo badan cagsigaa saxa oo marka laysu eego dhoobada iyo dabka dhoobada ayaa xagga rasaanada iyo deganaanshaha iyo barakada dhoobada ayaa fara badan oo dhoobada xabad fir yaroo hadhuudha intaad ku rido ayaa sabuulkaa boqolka midh ku yaallaan ay kuusoo bixinaysaa barakadaasay leedahy wixii lagu ridaba dee midhaha kala duwan iyo waxa weeyaan nabaataadka kala duwan arlada ayuu ka soo baxayaa waa arladaa degan ee la dhisanayo ee lagu dul nool yahay ee la qodanayo markaa xagga rasaanada iyo deganaanshaha iyo barakadaba arladaa leh dabkuna waxa uu leeyahay alkhifatu waataysh waalixraaq fudayd iyo duulduul iyo gubitaan oo dhimbiil yaroo dabi meel hadday ku dhacdo wataa intay duusho laga yaabo magaalo dhan ama xaafado dhan inay gubto markaa dabkii muxuu yeeshay fudayd iyo duulduul iyo gubitaan iyo dhibaato markaa labada xagga dheefta iyo waxtarka wax laysu keenaba ma aha dhoobada hayinkee la dul socda ee lagu nool yahay barakada badan iyo dabkaa duulaya halkuu gaadhaba gubaya wax laysu keeno marka horeba may ahayn marka marka hore meel nasiyaalluu qiyaastay qiyaaska uu qiyaastina qiyaas faasiduu noqday oo ansaxahayn qaala waxa uu rabbi ku yidhi fahbid ka daadeg ka soo deg ibliisow minhaa jannadii xaggeeda ama samada xaggeedii ka soo deg famaa yakuunu kuma ahaanin laka adiga oo kuma cunanto an tatakabara inaad isku weynayso fiihaa jannada dhexdeeda ama samaawaadka dhexdooda ee fakhruj bax waayo innaka adigu min asaakiriina kuwa dulloobeed dulliga ayaad ka mid ahaatay oo cumila binaqiidi qasdihi kibir buu doonayo wixii ka soo horjeedo dulli iyo xaqaaro ah ayaa lagula mucaamaloodoo lagu ciqaabay qaala waxa uu yidhi markaa ibliis andirnii allahyow ii kaadi ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta lasoo bixinayo allahyow dib iigu dhig qaala waxa uu rabbi ku yidhi innaka adigu ibliisow min almundariina kuwa loo kaadiyaad ka mid tahay halkan laguma caddayn ilaa muddada loo kaadiyey isagu wuxuu dalbaday laciinkan ama malcuunkan ibliis in loo kaadiyo ilaa yowmi yubcathuuna oo isagu waxa uu doonayey in marka suurta labaad lagu dhufto ee dadku ay soo baxayaanee lasoo noolaynayo sidii isagoo u taagan un dhinaca inuu ka raaco oo aan u dhiman isagu saasuu rabay waayo dee ilaa yowmi yubcathuuna waa ila nafkhati haaniya bacsigu waa marka nafkhada labaad lagu dhufto ee dadka lasoo bixiyo ma dhimasho dhanbaa hadhay marka weligiiba inaanu dhiman ee cinda albacsi inuu dadka uu dhinac ka raacuu doonayey taa uu dalbaday haddaba labadii arrin midna waa laga yeelay midna lagama yeelin mid waa laga yeelay oo dee innaka min almundariina midna lagama yeelinoo ilaa yowmi albacsi looma kaadina waxaa loo kaadiyey ilaa yowmi alwaqti almacluum oo suuratu saad waxaynu ugu tegi doonnaa hadduu rabbi ina gaadhsiiyo ilaa yowmi alwaqti almacluum yacni ilaa maalinka la yaqaane macluumkaa waqtigiisaa laguu kaadiyey marka jalaaluddiin asuyuudi waxaa odhanayaa min almundariina aayaddan acraaf markuu fasiraayo wa fii aayatin ukhraa ilaa yowmi alwaqti almacluumi waa aayaddii suuratu saad ay waqti nafkhati aluulaa ayuu odhanayaa nafkhada hore wakhtigeedaa loo kaadiyey marka khulaasadu waxa weeye kaadinta loo kaadiye ma aha ilaa yowmi yubcathuun oo nafkhada labaadehe waa ilaa yowmi alwaqti almacluum oo ila nafkhati aluulaa waa ilaa ay suurta hore ka dhacayso marka suurta hore lagu dhuftana noolaha iyo khalaa'iq oo dhan dee waa kuwa dhacaya daadanaya ee suuxaya ama dhimanaya markaa markaa wuxuu la dhimanayaa khalaa'iqdaa dhimanaysa markaa dhimasho wuu dhandhaminayaa oo suurta koobaad markay dhacdo khalaa'iqda dhimanasuu la dhimanayaa kadibna suurta labaad dee dadka lasoo bixinayuu la soo baxaya marka calaa kullin ukaadintiisii waxay noqotay ilaa yowmi alwaqti almacluum oo ilaa suurta hore inta laga gaadhayo dabeed suurta hore marka lagu dhufto waa dhimanaya qaala waxa uu rabbi ku yidhi innaka min almundariina waxaad ka mid tahay kuwa loo kaadiyey wakhtiga loo kaadiyeyna saad baa lagu caddeeyo waa ilaa yowmi alwaqti almacluum inta suurta hore lagaga dhufanayo qaala waxau yidhi markaa ibliis fabimaa akwaytanii ay fabisababi ikhwaa'ika lii ba'da qasamiyo iyo sababiyo labadaba waa lagu fasiray jalaalaynka oo kale isagu qasamiyuu ka dhigaya marka ba'da qasamiyo marka laga dhiga ama baa-ulqasam macnuhu wuxuu noqon fabimaa akwaytanii fabiikhwaa'ika lii hallayntaadii hallaysaan ku dhaartee rabbow waa marka qasam ba'da laga dhigo sababiyo haddii laga dhigana waa fa bimaa akwaytanii fa bisababi ikhwaa'ika lii hallayntaadii hallaysay sababteeda laaqcudanna walle waan u fadhiisani lahum bani aadam siraataka jidkaagaan u fadhiisani jidkaagii almustaqiima ee toosnaa jidkaaga toosan ay adiga kuu soo mari lahaayeen adduunyada allaileh jidkaasaan u dhex fadhiisan humma la aatiyannahum dabeed waxaan kaga imani ilmo nebi aadam min bayni aydiihim xaggooda horaan kaga iman oo adduunyada ah oo adduunyadaan u qurxin oo dhalaalkeedaan ku dagiyo oon ku lugoyn wa min khalfihim xaggooda dambena waan kaga imanoo aakhirada ka dambaysa ayaan ka shakisiin oo aakhira iyo bacsi iyo soo bixin maba jirtaan ku odhan wa can aymaanihim midigeedooda ayaan kaga iman oo xagga wanaagga wanaaggii ayaan waxa weeyaan u diidi oon ka mancin wa can shamaa'ilihim iyo xagga bidixyadoodaan kaga iman oo xagga xumaanta xumaanihii ayaanu qurxin cabdillaahi bnu cabbaas waxa uu yidhi walaa yastatiicu an yaatiya min fawqihim lianlaa yaxuula bayna alcabdi wa bayna raxmat illaahi tacaala ilaahay fadligii waxaa ka mid ah ma awoodo inuu xagga sare kaga yimaado si aanu addoonka iyo raxmadda rabbi u kala dhex gelin xagga sare kaga iman maayo laakiin jihooyinkii kaloo dhan waa kaga imanayaa oo teella u dhigan maayo kol hadduu hubsaday halaagiisa isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu halleeyo ballantaa uu qaaday ibliis markuu ballantaa qaadayey malay ka ahayde muu hubin laakiin wuxuu maleeyey waa xaqiiqoobo waa ku rumeeyey ilmo nebi aadam oo ilaahay waa ka ku tilmaamay aayadda kale walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis maluhuu ka maleeyey ilmo nebi aadame uu yidhi wallee waan hallayn alla ilahe waa xaqiijiyo korkooda waa ku rumeeyey oo way raaceen wax yar mooyaane walaqad adalla minkum jibilan kasiira afalam takunuu tacqiluun khalqi badan ayaa bani aadam uu idinka hadlayay ibliis emiyeedaan caqli iyo garasho lahayn jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa ay min kulli jihatin fa amnacuhum min suluuki koono walba iyo jiho walba waan kaga iman oo dariiqa mustaqiimka inay maraan baan u diidi waxau ihi oo walaa tajidu heli maysid agsarahum badidooda shaakiriina kuwa kuu mahadnaqaya dhinac walba intaan kaga imaado bani aadam ayaanad helayn badankoodu iyagoo ku mahadinayo oo ilaahay ow ku rumaysan waayo dee waa qaliilu min cibaadiya shakuur in yar baa rabbi mahadinaso tawxiidka ku toosan inta badani waa baadiyoobaysaa qaala waxa uu rabbi ku yidhi ukhruj bax ibliisow minhaa jannada xaggeeda ka bax mad'uuman xaal atay mid la ceebeeyey oo la canaantay kaasoo madxuuran la eriyey oo naxariista laga durkiyey laman tabicaka la wallaahi yaman tabicak walleeka ku raaca ibliisow minhum xaaluu ka mid yahay bani aadam laamla'anna wallee waan ka buuxini jahannama jahannama minkum idinka ayaan idinka buuxini ajmaciina xaalatiin dhammaantiin wa yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka xaaskaaga xawaa aljannata jannada dega oo fakulaa ka cuna min xaysu shi'tumaa meel alla meeshaad doontaan jannada ka cunoo ka cabba oo walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata eegeedda ah oo fa takuunaa dabeed aad ahaataan haddaad u dhowaataan oo dhandhamisaan min addaalimiina kuwa dulmiga falee dembaabay aad noqotaan macnaha si aydaan daalimiin dembaabay u noqon geeddaa ha u dhowaanina ka dheeraada fa waswasa dabeed waxa waswaasiyey oo tashuushiyey lahumaa aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaankiibaa waswaasiyey liyubdiya si uu ugu muujiya lahumaa labadooda maa wooriya wixii laga qariyey canhumaa iyaga xaggooda oo min saw-aatihimaa cawradooda ah wa qaala waxaanu ku yidhi ibliis maa nahaakumaa idiinma diidin rabbukumaa rabbigiin can haadihi tani ashajarati eegeedda ah ilaa an takuunaa ay ilaa karaahata an takuunaa nicisuu idiin nacaya mooyaane inaad ahaataan malakayni laba malag aw takuuna ama aad ahaataan min alkhaalidiina kuwa waaraya wuxuu ku yidhi rabbigiin geedan inaad cuntaan idinkuma diidin ilaa niciduu idiin nacayuu idiin diidaya mooyaane inaad laba malag noqotaan ama waartaan oo weligiinba aydaan dhiman oo macnaha wuxuu tilmaamayaa waxa uun idinka xiga laba malag inaad noqotaan waartaan oo weligiinba aydaan baaliyoobin ama aydaan dhiman waxa idinka xiga uun geedan inaad dhandhamisaan oo u dhowaataan halkaasuu ka maray waqaasamawmaa waxaanu ugu dhaartay aadam iyo xawaa shaydaan innii anigu baa uu ku yidhi lakumaa labadiinan aadam iyo xaawow la min annaasixiina kuwa idiin khayr miirayee idinla talinayaan ka mid ahay nasteex baan idiin ahay fadallaahumaa biguruurin qataada waxa uu yidhi inamaa yukhdacu almu'minu billaah mu'minka allun baa lagu dagi karaa ruuxa mu'minkii dee mu'minowna run sheeg mu'minowna run uga qaado soo lama odhan marka ruuxa mu'minka waxa keliya lagu dagi karaa waa xagga rabbi marka aadam markii hore waa ka shakiyey ibliis oo dee arrintaa waa ka taraduday laakiin wallaahi markuu ku maray aadam maba sawiran oo maskaxdiisa kuma soo dhicin wax suurtagalana ma moodeyn makhluuq alla abuuray khaaliqiisa inuu been ugu dhaaranayo mabu moodeyn taas markaa saasuu ku rumaysoo dee geedkii uu ugu dhacay marka wuxuu yihi qataada inamaa yukhdacu almu'minu billaahi ruuxa muuminka ah allun baa lagu dagi karaa oo uu ku dagmi karaa wa kaana bnu cumar idaa ra'aa min cabdihi cibaadatan wa xusna salaah actaqahu cabdilaahi bnu cumarna addoonkiisa markuu cibaado iyo salaad wanaag ku arko waa xorin jiray faqiila lahu inahum yakhdacuunak waxaa la yidhi ibnu cumarow way ku dagayaano way ku khiyaamaynayaane ka dhab ma aha faqaala bnu cumar man khadacanaa billaahi in khadacnaa lah wuxuu yihi ilaahay ninka nagu daga waanu u dagmanaa yacni qofka dee ilaahay nagu daga ee xagga alle naga mara dee waan ku dagmanaa ilan qalbigiisa waxa ku qarsoon war uma hayno marka dee waa arrin iska jirta wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dhaartiisa iyo xaggiisa ku tacalluqa ruuxa muuminkii waa ku dagmayaa waanu rumaysanayaa oo dee run buu moodayaa ilan qofka muuminkii waa qof toosanoo ilaahay xaq mooye wax kale aan ugu dhaaran ama waxa weeyaan aan dee ugu cibaadaysan marka inay inuu macnaha aadam ku dagmo ibliis waxa keenay waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin isma buu lahayn makhluuq ayaa been ilaahay ugu dhaaran alla waxau uhi fadallaahumaa wuu soo dejiyey ibliis aadam iyo xawaa ay can mansilatihima alcaaliya darajadoodii iyo maqaamkoodii sare ayuu hoos uga soo dejiyey biguruurin dagid uu dagay darteed yacnii lugooyadaa uu lugooye dembigaa ay galeen uu ku dagay sababkiisa ayaa maqaamkoodii uu kaga soo dejiyey oo ugu sababay inay waxa weeyaan halkaa arladiyo rafaadkeeda yimaadaan falamaa daaqa markay dhandhamiyeen aadam iyo xawaa ashajarata geeddii loo diiday markay dhandhamiyeen badad waxa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa cawradoodiibaa u muuqatay markiiba mid walba ka kale cawradiisii iyo xubintiisii taranka iyo tiisiiba ayaa u muuqatay watafiqaa waxaanay gudagaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda min waraqi aljanna ay min waraqi shajari aljanna yacnii jannada iyo basaatiintii geedihii ku yaalay caleentoodii intay soo googooyaan korkooda inay ku dhadhajiyaan si ay isu asturaan ayaa ay gudagaleen aadam iyo xawaa wanaadaahumaa aadam iyo xawo waxa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay qaa'ilan lahumaa isagoo rabbi ku leh alam anhakumaa miyaanan aadam iyo xawow idiin diidin can tilkumaa tiinaa ashajarati ee geedda ah oo wa aqul lakumaa miyaanan idinku odhan inna shaytaana shaytaanku lakumaa labadiinan caduwun cadow buu idin yahay cadowgoo mubiinun ay bayinu alcadaawa cadaawadiisu ay caddahay qaala waxay yidhaahdeen aadam iyo xawaa rabbanaa rabbigayow dalamnaa waa dulmina anfusanaa nafahayagii waanu dulmin oo waa dembaabnay wain lam takfir haddaanad noo dhaafin lanaa annaga haddaanad noo dembi dhaafin oo watarxamnaa aanad noo naxariisan lanakuunanna waxaanu ahaan doonnaa oonu ahaan doonnaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaanu ka mid noqon doonnaa marka kelimaadkani waa kelimaadkii ilaahay ku ilhaamiyey xagga rabbi ay kala kulmeen fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh kelimaadkii lagu ilhaamiyey xagga rabbi kala kulmeen ay ku hadleen dabeed loogu dembi dhaafee la doortay intaa dabadeed waa kelimaadkan inay yidhaahdeen horta marka hore dembigii inay qirteen ilaahayna ay ka baryeen inuu u naxariisto oo u dembi dhaafo waxaa la yidhi markaa faman ashbaha aadama bilictiraafi wa su'aali almakfirati waannadami waaliqlaaci idaa sadarat minhu dunuub ijtabaahu allahu wahadaah waman ashbaha ibliisa idaa sadara minhu danbu laa yazaalu yazdaadu min almacaasi laa yazdaadu min almacaasi fainahu laa yazdaadu min allahi ilaa bucda ruuxa aabbihii aadam shabaha ee ka shabaha xagga qirashada dembiga iyo ka qoomamada uu ka qoomamoonayo dembigii ka dhacay iyo dembi dhaaf dalabka iyo towbada intaa ninka aabbihii aadam ka shabaha markuu dembaabo alla ilaahay aabihii waa ku bannaan yahay ilaahayna waa ka toobad aqbalaya waana u dhaafaya laakiin ninka markuu dembigu ka dhaco kusii madax adeygee macaasida sii badsada kaasi cadowgiisii ibliis buu shabahay ilaahay xaggiisana dee fogaansha iyo bucdi unbuu ka ziyaadsanayaa markaa dee waxaa la yidhi waman yushaabi abahu famaa dalam aabbihii nin u ekaadayna ma gardaroono gardarro iyo dulmi ma gelin macnuhu waxa weeye dee aabbahaa iyo asalkaagii waa dembaabay dembigii waa qirtay waanu ka soo noqday ilaahayna waa doorto waa ka toobad aqbalay marka ka aabbihii ku bannaan waa ka markuu dembaabo aan sii daa'imayna dib uga laabanaya oo isagoo qiranaya ilaahay dembi dhaaf ka dalbaya ilaahayna markaa waa u naxariisanaya waana ka toobad aqbalaya marka aabbaha aadam shabbah laakiin cadowgaaga ibliis ha shabihi qaala waxau rabbi yidhi markaa ihbituu ka dega jannada ka dhaadhacoo hoos uga hoobto uga dega markaa jamacu waa aadam iyo xawaa iyo ibliis ama waa aadam iyo xawaa yacni bima ishtamala calayhi min duriyatihimaa iyadoo meesha ay ku jiraan waxay koobsadeen oo tafiirta ka tafiirmi doonto ah waayo jamacani aadam iyo xawaa dee waa musane ihbita lama odhana ihbitu jamcu waxa weeye aayaadka qaarkoodna waa dee la tatniyo ihbita laakiin jamaca waxa uu ku tawjiihinayaa jalaalaynku in looga jeedo labadooda iyo wixii ubad iyo tafiir ka tafiirmi doona ayaa loo jamciyey ama waaba aadam iyo xaawo iyo ibliis oo jamac ahaan loo leeyahay ka dhaadhaca qaala waxau rabbi yidhi markaa ihbituu dega aadam iyo xaawo iyo tafiirta ama bani aadamka ka tafiirmi doono oo amarkaa ku hoos jira bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow aada u tihiin marka haddii la yidhaahdo amarku waa un aadam iyo xaawa waxa loo jamciyena waa duriyadooda ka tafiirmi doonta uun cadaawadu markaa waa cadaawatu bani aadam o waa aadamaha dhexdooda colaada dhacsa haddii la yidhaahdo maya ee jamacu waa aadam iyo xaawo iyo ibliisna cadaawaddu waxay noqonaysaa aadam wa duriyatuhu iyo ibliis iyo duriyadiisa ay udhaxaysaa qaala waxau ihi ihbituu dega oo jannadii hoos uga dhaadhaco hoos u daadega bacdukum barhkiin ama bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow uu yahay walakum waxaana idinku sugnaaday fi lardi arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaansho iyo wa mataacun tamatuc iyo raaxaysi ilaa xiinin ilaa wakti laga gaadhayo waa ila nqidaai aajaalikum ilaa inta ajashiinu ka dhammaanayso arladaa ku sugnaanaysaan kuna tamatucaysaan nin walba intii ajal iyo nolol alla u qoray qaala waxau rabbi yidhi fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyawuuna aad ku noolaanaysaan wa fiihaa arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna aad ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinayaa yaa banii aadama ilmo nebi aadamow qad anzalnaa waxaanu idiin soo dejinnay calaykum korkiinna libaasan hu iyo dhar dharkoo yuwaari qarinayo asturaya saw-aatikum cawradiinna asturaya iyo wariishaa dhar aad ku xaragootaan aslu riish waa baalasha shimbiraha oo dee xaragay u tahay baalasha ay ku duulayaan marka waxaa looga jeedaa riishan yacni libaasan yuwaari saw-aatikum waa dharkii asalka ahaayo dee cawrada asturayee laga maarmaanka ahaa wariishanna waa kamaaliyaadkii aan daruuriga ahaynoo wixii intaa ka badnaa ee lagu xaragoonayay laysku qurxinayay weeyaan riishan wa libaasu taqwaa daalika khayrun libaasu taqwaha huga alla kacabsigaana ka khayr badan kan cawrada asturaya amase lagu xaragoonayo ee laysku qurxinayo halkaa waxaynu ka qaadanaynaa waxaa jira laba hu ama laba dhar labadaa dhar waxay kale yihiin libaasu aldaahiri wa libaasu albaatin huga iyo dharka muuqda oo kaa aynu ku xaragoonanayno cawradeenna iyo korkeenna iyo jidhkeenna ku asturayno waa libaasu daahir waa muuqaalka iyo madharka guud dharkaynu ku qarinno ama ku asturanaynu xidhanno weeyi libaasul baatinka dharka hoosena waa alla kacabsiga qalbiga dega waa libaasul baatin haddaba libaaskaa hoose ee qalbiga waa alla kacabsiga ee qofkaan huwanayn ee qalbiga ka arradani aradbeelka korka ama dharkan uu ku isku qurxinayaa qiimo iyo faa'iida ma leh asalka iyo asaasku waa aradbeelka hoose waa qalbiga in lagu asturo taqwo iyo alla kacabsi waayo marka qalbiga taqwo lagu asturo ee lagu qariyo ee libaasu taqwaha qalbigu uu huwadee uu xidho ayaa qofka acmaashii kasoo daahira si jawaarixdiisa iyo waxyaabihii uu samaynayeena markaasay wanaagsanaanayaan libaasu daahirkuna uu wax u taraya marka haddaad aragto qof dharkiisii daahirkee muuqday uu ka xun yahay oo ama dumarka bilaa xijaabkaa ha noqdaan ama dee ragga imika soo baxay ee dhajiska xidhanaya ama surwaalka cawradiisa ama dabadiisa ama bedhihiisiiba ay ka muuqanayaan xidhanayaan ha noqdaan yacni dadkaa hugooda iyo dharkoodu uu aada iyo aadka u khariban yahay aanu asturaadda lahayn waxaad dareemaysaa yacni qaawanidaa inoo muuqata waxa keenay qaawani hooseo inaga qarsoono xagga qalbiga ah marka qofka qalbigiisu marka uu qaawan yahay aanu asturayn ee alla kacabsi aanu xidhnayn dee korkiisana wuu qaawinaya waayo dan iyo muraad kama leh waayo ruuxa jawaarixda iyo xubnihiisa waxa kasoo fulaa waa uun waxa qalbiga ku jira oo qalbiga ayaa hogaan iyo waxa weeyaan amar iyo qof yacni taliyaha guud ee qofka amraya waa qalbiga alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu shaacirkii xakiimka ahna waa kii lahaa ida almar'u lam yalbas hiyaaban min attuqa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kana lilahi caasiya wuxuu lahaa ruuxu haddaanu xidhan huga alla ka cabsiga taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya wuxuu gadgadoomayaa oo dadka dhexdooda soconayaa isagoo qaawan walow dharka ugu quruxda badanba ha xidhnaadeen waayo qalbiguu ka qaawan yahi wa khayru hiyaabi lmar'i taacatu rabbihi ruuxu dhar u xidho waxa ugu qiimo badan daacada iyo cibaadada rabbi walaa khayra fi man kaana lilahi caasiyan khayr iyo ijaabana ma leh ruux ilaahiisa caasiyo u caabudi waaye marka khulaasadu waxay tahay qalbiga asturaaddiisa ka horaysa madharka iyo muuqaalkiiyo oogada sare in la asturo qalbiga in la asturaa ka horeeya sidaa darteed baa rabbi u yidhi wa libaasu taqwa daalika khayr markii la sheegay dharkii inoo muuqday aynu isku asturanay ayaa waxaa laynoo tilmaamay kaaka ka mudan ee ka muhiimsani dharka qarsoona inaan arkayn inuu yahay waa alla kacabsiga qalbiga dega wa libaasu taqwaa daalika khayr marka qalbigaa u baahan marka hore in la arra tiro markaasaa aradbeelka sarana u wax kuu tari haddii kale waxaa doonto xidho taqallaba curyaana wain kaana kaasiya yaa bani aadama ilma nebi aadamow qad anzalnaa waxaan idiin soo dejinaa calaykum korkiinna libaasan dhar dharkooyo waari asturaya saw-aatikum cawradiinna iyo wariishaa dhar lagu xaragoodo wa libaasu taqwaa alla kacabsiga dharkiisa waa taqwada qalbiga degte daalika libaasu taqwaha ayaa khayrun khayr badan oo kan inoo muuqda ka mudan daalika kaa la soo sheegay oo libaaska alla inoo soo rogay min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo waaxidnimadiisa ayaa ay ka mid ahaadeen lacallahum yadakkaruuna likay yadakkaruu si ay dadku ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan yaa bani aadama ilma nebi aadamow laa yaftinannakum yaanu idin fidnaynin ashaytaanu shaytaanku yaanu idin fidnayn kamaa akhraja siduu uga soo bixiyey abaweykun labadiisii waalidee aabbihiin iyo hooyadiin min aljannati jannada siduu uga soo bixiyey yansicu xaal uu ka siibayo canhumaa labadooda xaggooda libaasahumaa hugoodiiyo dharkoodii liyuriyahumaa si uu u tusiyo sawaatihimaa cawradooda si uu u tusiyo marka dadka qaawanaan iyo cawradoo bannaanka timaada in loogu baaqo ama loogu yeedho waa dariiqo shaydaani oo ibliis hormood iyo hoggaan ugu yahay alla waxau ihi innahu shaydaanku yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu qoladiis iyo ciidankiisuba min xaysu meel bay idinka arkayaan laa tarawunahum iyaga aydaan ka arkayn marka ka digtoonaadoo allaha arkaya ka magan gala idinku arki maysaane alla waxau ihi inna anagu jacalna shayaaiina shayaadiinta waxaanu ka yeelay awliyaaa asxaab iyo sokeeyaanu uga dhignay liladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn waidaa facaluu markay sameeyaan kuwaa shayaadiinta iyo asxaabtoodu faaxishatan foolxumo awliyaau shaydaankaas foolxumo iyo dembi markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waxaanu kusoo gaadhnay calayhaa faaxishadani aabaa'anaa aabbayaasha ayaanu kusoo gaadhnay ama ka hellay ama wajadnaa waxaanu ku ogaanay calayhaa faaxishadan korkeeda inay ku dul sugan yihiin aabaa'anaa aabbayaashayo wallaahu ilaahay baana amaranana amray bihaa faaxishada iyo foolxumadan inaanu fallo qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow ina allaha alla laa ya'muru ma amro dadka bilfaxshaa'i ta foolxumada badan ilaahay dadka ma faro ataquuluuna ma waxaad ka odhanaysaan cala allaahi alle maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn miyaad ilaahay ka odhanaysaan oo u nisbaynaysaan laba arrin bay xujaysteen gaaladii oo waxay yidhaahdeen kow horta aabbayaasha yaanu xumaanta ka soo gaadhnay mar labaad ilaahay baana amray labada qodob midna waa lagu inkiro waa lagu diiday midna waa loo daayo waa sax mid waa loo daayo laguma inkirin oo wajadnaa calayhaa aabaa'anaa dee way ka soo gaadheen oo waa runtood inkastoonay daliilo ahayn midna waa lagu inkiro wallaahu amaranaa biha waxa lagu yidhi qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa alla waxa uhi qul waxaa tidhaha nabi moxamedow amara wuxuu amray rabbi rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad buu rabbigay amray wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyadiina toosiya cinda kulli masjidin makaanu tukasho dhammaantii agteeda ku toosiya wejigiinna oo meel kastooo lagu tukado iyo salaad kasta agteeda iyo wakhti kastooo la tukanayo wejigiinna toosiya macnaha u badhax tira niyadiinna iyo qasadkiinna lilaahi waxdah alla u badhax tira oo jalaaleenku waxaa odhanaya ay wakhlisuu lahu sujuudakum sujuudiinna u khaalis yeela bimacnaa salaadiinna waayo sujuuddu waa arkaantay salaadu ka kooban tahay kuwa ugu mudan waxaana loo jeedaa dhammaanteedu min itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli weyi waxaa kaloo lagu fasiray macnaha salaad kasta ula jeedsada ila alkacba waxaa kaloo la daa'ifta culimmada qaar ka qaateen ka mid a uqsudu lmasjida fii kulli fii waqti kulli salaatin maca aljamaaca xilli kastoo salaadeed xagga masaajidka u qasta si aad jamaaco ula tukataan dadka muslimiinta ee masaajidada ku tukanaya intabana way koobsanaysaa oo waa macaani ballaadhan oo soo wada hoosgelaya qul waxaa tidhaha nabi moxamedow amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad ayuu rabbigay amray wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyadiinna toosiya cinda kulli masjidin makaanu tukasho dhammaanteed agteeda wejiyadiinna ku toosiya oo xilli kastooo la tukanayo iyo meel kastooo lagu tukanayo iyo salaad kastooo la tukanayo wejigiinna toosiya oo niyadiinna iyo qasadkiinna ilaahay u badhax tiroo cibaadada u khaalis yeela oo wadcuuhu alla caabuda mukhlisiina xaalaatin kuwii u badhax tiraya lahu alla addiina daacad iyo cibaadada idinkoo rabbi u badhax tiray oon cid kale la wadaajinayn kamaa bada'akum siduu rabbigiin idiin bilaabay oo kale ayaa tacuuduuna aada u soo noqonaysaan ay kamaa khalaqakum walam takuunuu shay-an yuciidukum axyaa'a bacda mamaatikum siduu markii horeba idiin abuuray idinkoon markii hore jirin ayuu ilaahay idiin soo celinayaa idinkoon nool nool dhimashadiinna dabadeed wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh kamaa bada'akum siduu rabbi idiin bilaabay ee markii horeba idinkoo jirin idiin jirsiiyey ayaa tacuuduuna aada u soo noqonaysaan oo ilaahay idiin soo noolaynayaa fariiqan qayb oo minkum idinka idinka mid a hadaa rabbi waa hanuuniyey wa fariiqan koox ama qayb kalena xaqa waxa ku dhaboobo ku waajibay calayhim korkooda addalaalatu baadi ayaa ku waajibtay waayo innahum iyagu ittakhaduu shayaadiina shayaadiinta ayay ka yeesheen awliyaaa sokeeye iyo saaxiibo min duuni illaahi alla sokodii wayaxsabuuna waxaanay u malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin